Hay'adda Home Centre Dialogue ayaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa ay ku qabatay wada-tashiga bulshada iyo golaha deegaanka oo diiradda lagu saarayay mowduuc ku saabsan dhowrista maamul wanaagga iyo kor u qaadidda codka haweenka ee golaha deegaanka iyo hooyooyinka nabadda ka shaqeeya. Waxaa lagu darsay muhiimadda ay haweenku ku leeyihiin hoggaaminta iyo nabadeynta bulshada sida lagu daabacay bogga Facebook ee hay'adda Home Centre. Kulankan waxaa ka qayb galay xogayaha degmada Gaalkacyo Cabdisalaan Sheekh Salaad, xubno ka tirsan golaha deegaanka, iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Galmudug. Intii uu socday wada-tashigan, waxaa lagu soo bandhigay kaalinta siyaasadeed iyo nabadeynta ee haweenka, iyada oo sidoo kalena lagu falanqeeyay caqabadaha ay la kulmaan iyo sida loogu heli karo taageero buuxda oo uga timaadda golaha deegaanka, odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan bulshada. Waxaa la isku raacay in muhiim ay tahay in la kordhiyo codka haweenka ee hoggaaminta iyo nabadeynta si loo xoojiyo nabadda iyo horumarka bulshada. Wada-tashigan waxaa lagu qabtay dood cilmiyeed ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka, xubnaha ragga ah ee golaha deegaanka, iyo haweenka ka shaqeeya nabadda, iyada oo dhammaan ka qaybgalayaashu ay isku raaceen in la taageero doorka haweenka ee hoggaaminta iyo nabadeynta. Wada-tashigan, mas'uuliyiinta ka qaybgalay waxaa ka mid ahaa Xildhibaan Phillis Abshir oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Gaalkacyo, Cabdifataax Cali Xasan oo ka tirsan golaha deegaanka Nabdoon, Maxamed Axmed Cali, Malyuun Cali Nuur oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Mudug, iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Galmudug iyo Gaalkacyo. Wada-tashigan waxa uu qayb ka yahay mashruuca horumar oo ay fulinayso hay'adda Home Centre, kaas oo taageeraya sare u qaadidda kaalinta haweenka ee siyaasadda iyo nabadeynta bulshada Galmudug.